dhammaan shacabweynaha reer puntland gaar ahaan reer boosaasood waxaan u sheegayaa magaalada boosaasood in ay dhib ka wadaan iyo dagaal raba inay ka abuuraan koox amardiid ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidamo ah kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen waynay ka mid yihiin ciidamada gorgor waxay qas ka wadaan magaalada iyo fawdo ilaa shalay waxay bilaabeen inay la dhacaan dadka xabado maanta waxay bilaabeen inay hobiyaa la dhacaan xaafadihii dad masaakiina waxbaan galabsanna ay waxyeelayaan iyagoo ulajadoodu ay tahay inay magaalada ka abuuraan carqalad dagaal iyo barakac iyo rabshado iyagoo ugu gabanaya in ay iyagoo ugu gabanaya amardiidada ay sameeyeen dowladda puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waanwaan ka waday amardiidada ay sameeyeen kooxdaas waxaan u sheegaynaa shacabka reer boosaasood dowladdu wax badan bay dulqaadatay wax badan bay waanwaan iyo nabad hawshaas ka gashay waxaa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan hubiya la dhacaan kooxdii amardiidka ahaa kooxda amardiidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer boosaasood in dowladdu ay tallaabo ka qaadayso waajibaadkoodana ay helayaan haddii aysan ka waantoobin dhibta ay ka wadaan magaalada boosaasood waxaanu shacabka reer boosaasood ugu baaqaynaa inay dowladdooda la shaqeeyaan dowladdu inaysan dhib wadan inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada boosa dhibi ka dhacdo ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada boosaasood kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqaladda iyo rabshaka abuurka deegaanada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso waxaan u sheegaynaa shacabweynaha reer boosaasood in dowladdu ay mar walba tallaabada ay qaadayso ay tahay oo ay shacabka ugu turayso ayna mar walba awaamiirta iyo shuruucda u yaalla dowladda puntland ay fulinayso digreeto iyo bedelaad iyo xilka qaadis iyo xilmagacawd la diidi karo oo qof xil laga qaadi oo diidi karaa ma jiro waa sifo sharciya weeye amardiidada ay sameeyeen bay waxay ku abuureen buuq iyo rabshado buuqa iyo rabshadahaas waxay ku talagaleen inay dadka barakiciyaan shacabka laayaan dhibaateeyaan shacabku dowladdooda ha garab istaageen hana la shaqeeyeen dowladduna uma dulqaadanayso koox meel gashay oo gacmo shisheeye ku jiraan oo shacabka dhibaataynaya inay meeshaas sii joogaan uma dulqaadanayso meelaha ay joogaan baa loogu tegayaa hal guri bay ku jiraan halkaa guri bay ka dagaalamayaan hoobayaal meelba ku rideen dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uulah kooxda amardiidka oo uu hormoodka u yahay maxamuud cusmaan diyaano waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wadda inay tahay kooxaha lasoo abaabulay oo amardiidka ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan waxa ay samaynayaan oo iyo rabshadaha ay wadaan iyo dagaalka ay ka horinayaan magaalada boosaasood haddii ay si degdega uga waantoobi waayaan dowladdu waxay qaadaysaa tallaabo sharci qaadaysaa dowladdu muddo dulqaadanaysay hadda muddo bila bay maraysaa intii loo dulqaadanayay waa waantooda la sugaayey wax walba oo lagu dhammeeyo oo waa waan noqoto oo sharciyada la waafajiyona iyaga ayaa diidayay iyaga oo leh dana kale iyo afkaar kale oo ummad kale u adeegaya magaalada boosaasood ama dowladda puntland uma dulqaadanayso cid gacmo shisheeye oon ka baxsan puntland u adeegaya tallaabo sharciga ka qaadi doontaa